qaar ka mid a waalidiinta ku nool magaalada mombaaso ayaa waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen hadalkii kasoo yeeray wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor george magoha ee maalintii talaadada ahayd ee asbuucan si rasmi u furayey kulan weynaha toddobiyo tobnaad ee maamulayaasha iskuulada oo magaaladana mombaaso lagu qabtay waalidiinta oo si gaar ula hadleeyay warbaahinta star f m ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn ay usoo dhoweynayaan go-aankaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada kasoo yeeray magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jaamac ee ku magac dheer garyaqaan waxaan ahay waalidiinta degan mombaasa ee kana mid ah ganacsatada reer mombaasa run ahaantii arrintan ku saabsan iskuulaadka ee uu ka hadlay wasiirka waxbarashada ee ku saabsan in iskuulaadku aysan khasbi karin ardayda awoodi weyday inay iska bixiso kharajaadka ama school feeska oo laga soo caydiyo sida badanaa ay sameeyaan dhammaan iskuullada ama brivate ha ahaadeen ama kuwa dowladed ha ahaadeen oo ardayda loo soo caydiyo fiiskaas run ahaantii arrintaas annaga waalidiin ah aad iyo aad baa run ahaantii ay noo taabanaysaa waana soo dhoweynaynaa waxaan rabaa marka waalidiinta naftirkooduna inay dadaalaan oo ay dadaal badan muujiyaan sidii labada dhinacba la isugu dheelitiri lahaa waalidiintu ayaa waxa ay sheegeen go-aankan wasiirka wasaaradda waxbarashada brofesor george mogoh uu ku dhawaaqay inuu yahay mid kaabaya waxbarashada islamarkaana ay si weyn ugu faraxsan yihiin hadalkiisa magacaygi waa iidla cumar waxaan ka mid ahay waalidiinta ku dhaqan ama ku nool magaalo xeebeedka mombaasa waddankani kenya aad ayaan usoo dhaweyneynaa maadaama aan nahay waalidiinta ay caruurtoodu iskuulaadka dhigtaan warka kasoo baxay wasaaradda waxbarashada ee waddankani kenya warkaa kasoo yeeray wasiirka waxbarashada mr magoha ee uu ku yidhi iskuulaadka caruurta waxaa weeyaan haddii marka la gaaro waqtigii fiiska haddii waalidiintu ay bixini waayaan lacagtii waxbarashada inaan caruurta la soo ceyrinin oo waxaa weyaan si tartiib tartiib ah ay lacagta isaga dhiibaan waalidiinta runtii taas oo ah aan dhihi karno waalidiin badan oo waxaa jirta oo aan lacagtii hal mar wada heli karin iyo qaar waxa weyan duruufta ay u saamaxaynin marka in hadba waalidka wuxuu haayo uu geeyo ayadoo runtii ay fiican tahay mar kasta caruurtaadu halka ay ku waxbaranayaan inaad muhiimadda koowaad aad siisid anagu waan soo dhaweyneynaa waana waxa aad iyo aad u fiican weeye waayo dad badan oo waxaa jiro aan runtii arrintaas hal mar haleeli karin ama lacag aan iska wada bixin karin maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa